madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ku qayb galay munaasabad la kawiinayay maalinta deegaanka adduunka oo shanto juun ee sannad walba geeg haatow la xusow halkudhiga munaasabada sannadkun yahay dhiraynta ku horseedowka nabadguurka iyo an adkaysadowka abaaro madawiinaga ayuu garab surinaayeen wasiirka wasaaradda deegaanka iyo marti sharaf kale yo muuji sida geeka haatow muhiimankeeta bulshada usoona saasaatow wasaaradda deegaanka iyo howlwaleenadii ee kale usa kula qayb qaaday geed abuurow lansuubi maalintun wiin oo la xusahay geeka madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weyba usa bulshadan ka baaqay inay ilaaliyaan geedo silunka horseeda abaaro iyo weliba nabadguurka bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay juun shanteeda oo ah maalinta maalinta deegaanka waxaa sharaf noo ah inaan abuurno geedo aanna dhiiro gelino dadka soomaaliyeed si ay u arkaan muhiimadda ay u leedahay geedaha iyo quruxda deegaanka loo aamino waxay ka mid tahay nolosha qof kastoo muwaadin ah sida horey loo sheegay waa inuu geed abuuraa maanta oo kale iyo maalin walbaba ha abuuro haddana qof kastoo muwaadina waa inuu geedaha ilaaliyaa geedaha jaristooda waxay la mid tahay noloshii oo la jaraayo isbeddelka cimilada iyo xaaladaha kala duwan oo hadda dalka ku soo siyaaday ama adduunyada kaso ku soo siyaaday waxa keenaya waxa ugu muhiimsanoo koow ah waxaa waaye jarista dhirta dhir haddii la jaro ma leh roob ma leh abaartii baa sii siyaadayso nabaadguur baa imaanayo noloshii baa isbeddelayso marka sida naftaada aa u ilaalinaysid baa waxaa la rabaa in noloshay ka mid tahay geedaha loo ilaaliyo marka aadaan ugu faraxsannahay fahanka dadka inuu maanta meel fiican maraayo la joojiyey jarista dhirta la joojiyey la bilaabay abuurista dhirta la bilaabay ilaalinta dhirta waxayna ka mid tahay nolosha ayay ka mid tahay marka waxaan rabnaa dal cagaaran oo qurux badan oo geedo leh oo dadkiisana qurxan yihiin hadduu ilaahay yidhaaho qof kasta oo soomaaliyahana ha ka qayb qaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu